بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لير waxaan soo wadinay insha allahu tacaala siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan kasoo hadalnay gaaladii qureysheed oo rasuulki ilaahay qabiilkii uu kasoo jeeday ee reer bani haashim ama reer bani cabdilmutalib xisaar ku sameeyey macnaha go-doon iyo cunaqabateyn dhaqaale kadibna naqdulmithaaqi uu dhacay oo la buriyey go-doonkaas iyo cunaqabateynta laga dulqaaday rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu kasoo baxay meeshii ay deganaayeen ee ahayd shacbu abi taalib markay magaalada maka soo galeen isaga iyo saxaabadiisu runtii waa laga khafiifiyey go-doonkii iyo cunaqabateyntii lagu hayay laakiin daqdigii iyo barasharkii iyo cidhiidhkii iyo cadaadiskii lagu hayay weli sidii ayuu ahaa waktigaa waxaa dhacay abu taalib uu ahaa nebiga adeerkii ayaa da-diisi weynaatay oo wuxuu dhaafay siddeetan sano waxaana dhib badan u geysay xusaarkii lagu hayay ama go-doonkii lagu hayay ayaa dhib badan uu kala kulmay oo waa ku xanuustay halkaa kadibna gaaladii iyo mushrikiintii quraysheed waxay dareemeen in abaa taalib ay geeridiisu soo dhowaatay marka waxay u cabsadeen ama ay ka cabsadeen in carabta ay magac xumo ku yeeshaan oo carabta ay ku sheekaysato in abaa taalib markii uu geeriyoodo in wiilkii uu adeerka uu ahaa ay u gacan maraan geeridiisa kadib arrintaas ayaa ku adkaatay nimankii gaaleed ee qureysheed marka waxay go-aansadeen inay wafdi ugu yimaadaan abaa taalib wafdigaas oo ahaa wafdigii ugu dambeeyey madaxdii gaaleed ee qureysheed badankoodii shan iyo labaatan nin oo madaxdii qureysheed ahaabaa u yimi abu taalib oo ay ka mid yihiin cutba ibnu rabiica shayba ibnu rabiica abu jahl ibnu hishaam umaya ibnu khalaf abu sufyaan ibnu xarb raggaasi ay ka mid yihiin madaxdii qureysheed waxay u tageen oo waxay ku dhaheen abaa taalibow adigu makaanka aada naga joogtid waad og tahay oo nin madaxa ayaad agtayeeda ka tahay mana mooganid waxaa adiga kugu soo xaadiray oo ah inay soo dhowaatay geeridaadii waanan kuu cabsanay waxaanad og tahay sidoo kale arrintana dhex taalla annaga iyo wiilka aada adeerka u tahay ee moxamed sala allahu calayhi wasalam eena kala furo oo noo kala garnaqayay dhaheen ha joojiyo waxa uu nagu hayo moxamed annaguna waan joojinaynaa dhibta aan ku hayno isaga iyo saxaabadiisa laakiin isagu waynu joojiyaa cayda iyo caabaynta diintayada ayay dhaheen abaa taalib waa diray cid buu diray oo moxamed buu yeedhay sala allahu calayhi wasalam waa yimi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam abaa taalib wuxuu ku yidhi wiilkeen adeerka u ahayow dhegayso ashraaftii qoomkaaga macnaha madaxdii qoomkaaga ayaa ii timi oo way ila kulmeen waxayna ku heshiiyeen inay adiga ay ku siiyaan waxaad rabtid laakiin aad ka joojisid ceeb ceebta iyo diintooda oo aada wax ka sheegaysid kadibna rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam adeer dhegayso ha dhegaystaan nimanka kan madaxda qureysheed ara-aytum in actaytukum kalima takalamtum biha mallaktuhum alcaraba walcajam ayuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam ka warrama haddii aan idin siiyo kelmad ama waadh aada ku dhawaaqdaan oo aada ku mulkidaan oad ku hantidaan carab iyo cajamba dadkoo dhan aada ku mulkidaan oo hanti aada madax ugu noqotaan haddii kelmadda ii dhahaan ayaan kelmadaasun ha ii dhahaan ayuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaa way yaabeen kelmadiibay la yaabeen way xayirmeen waxay kelmaddaa ku dhaafaan ayay garan waayeen ama si ay u diidaan marka waxay dhaheen abaa jahal oo ka mid ahabaa wuxuu ihi waa maxay kelmaddu noo sheeg aabbahay baabaan ku dhaaranay ama aabbahaabaan ku dhaartee waan ku siinaynay kelmadda iyo toban la midaba wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه waxaad dhahaysaan ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aan ahayn allah subxaanahu watacaala waxaanad ka tegaysaan wax allaaliyo waxaad caabudaysaan isaga sokodii arrintiibaa la yaab noqotay intay qosleen ayay sacab ka garaaceen oo waxay dhaheen aturiidu yaa moxamed an tajcala alaalihata ilaahan waaxida moxamedo ma waxaad rabta inaad ilaahyada ka yeeshid hal ilaah oo keliya ina amraka la cajab arrinkaagu waa wax lala yaabo ayay ku dhaheen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna way iska tageen intay isku dhaheen ninkan wax allaaliyo wuxuu idinka yeelayaa ma jirto wuxuu idin siinayaana ma jirto ayay ka baxeen meeshii allahna waa kan soo dejiyay subxaanahu watacaala ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un cajaab fii suurati sood markuu ka warramayay ay leeyihiin ma ilaahyadii iyo sanamyadii ayaa hal ilaah oo keliya oo ah allah subxaanahu watacaala laga yeelaya arrinkaasi waa arrin cajaab cujaab ah waa arrin lala yaabo ama lala cajabo weyn abu taalib waa sii xanuustay oo waa bukay intaaba waa jirana markay ay soo dhowaatay geeridiisii ayuu rasuulka ilaahay usoo galay sala allahu calayhi wasalam isagoo uula joogo abujahal markaasu wuxuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah adeer waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aan allah ahayn subxaanahu watacaala kelmaddaas oo aan kugu doodi doono maalinta qayaame abujahal iyo cabdillaahi ibnu abi umaya oo meesha fadhiya ayaa waxay ku dhaheen abu taalib abu taalibow ma diintii aabbaha ayaad ka dooranaysaa wax kale diintii cabdilmutalib miyaad ka dooranaysaa wuxuuna geeriyooday abu taalib isagoo ah isagoo ku sugan diintii cabdilmutalib subxaana allah nebigi ilaahay og murugaysan ayaa wuxuu yidhi la astakfiranna lak waan kuu dembi dhaaf warsan adeerow kadibna eebba subxaanahu watacaala waxa uu soo dejiyay aayaadkiisa qur-aanka uu kaga warramayo in aan gaalada loo dembi dhaaf warsanin waxa uu leeyahy allah subxaanahu watacaala maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu ma u ahaanin ma u cuntanto mana suurowdo mana noqon karto in nebi iyo dadka xaqa rumeeya muuminiinta ah inay u dembi dhaaf warsadaan an yastakfiruu lilmushrikiin inay u dembi dhaaf warsadaan dadka mushrikiinta ah ama gaalada ah walow kaanuu liqurba haba noqdaan kuwo qaraabo la ah oo dadka dadka ugu dhowba ha ahaadaane min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim ka gadaal ama intaa kadib markay u caddaatay in ay ka mid yihiin asxaabuuljaxiim dadka cadaabta gelaya ama asxaabu naarta ah walciyaadu billaah markay u caddaatay idiinma habboona inaad u dembi dhaaf warsataan aayaddaasaa soo degtay sidoo kale waa kan allahu leeyahay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa moxamedow nebi moxamedow adigu ma hanuunisid ciddaad jeceshahay laakiin allah baa hanuuniya cidduu doono maalin maalmaha ka mid ah ayaa cabbaas oo abu taalib ay walaal ahaayeen isna nebiga adeerkii ahaa ayaa wuxuu ku leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaad u tartay aabba adeerka wuxuu ku ahaa wuu kuu xanaaqi jiray oo adiga dartaa buu cadhoon jiray waana ku gargaar ku gargaari jiray oo uu ku garab geli jiray maxaad u qabatay ayuu ku yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu ku sugan yahay abu taalib dhuxul naareed ama qofka ugu cadaabka yar leh maalinta qiyaamo weeyi haddii aanu aniga jiri lahaynna macnaa haddii aanu aniga i caawin lahayna wuxuu ka mid noqon lahaa dadka gala fi darki alasfali min annaar walciyaadu billaah meesha ugu hooseysa ama jaranjarada ugu hooseysa ee cadaabta walciyaadu billaah inagoo og inuu abu taalib ahaa ninkii difaaci jiray ama gidaar adag ku ahaa oo gargaari jiray nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam haddana subxaana allah maadaama uu gaalnimo ku dhintay waa ahlu nnaar walciyaadu billah ilahi baan ka magan galnaa isla sanadka waxaa geeriyooday khadiija khadiija bintu khuwaylid khadiijat alkubraa oo ahayd xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam abu taalib geeridiisii markii saddex bilood ama laba bilood waa laysku khilaafaaye kadib ayay geeriyootay khadiijat alkubraa radia allahu canha waxay geeriyootay ramadaan sanadkii tobnaad ee bictadii nebiga kadib macnaha soo bixistii nebiga markii lasoo diray kadib sanadkii tobnaad ayay geeriyootay iyadoo camrigeedu uu ahaa shan iyo lixdan jir rasuulkuna uu ahaa markaa da-diisu konton sannadood oo waxay ka weyneed rasuulka shan iyo toban sannadood iyagoo wada noolaa in ka badan rubcul qarni ama aan odhan karno shan iyo labaatan sannadood ayay wada noolaayeen wayna difaaci jirtay rasuulkii ilaahay oo nafteeda iyo maalkeedaba u hurtay diinta islaamka iyo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo nebigu markuu sakankiisa u yimaado deegaanka uu degan yahay gurigeeda markuu yimaado uu ku degi jiray oo dhibta ay gaaladaasi ku akrinayso ama ay u geysanayso ayuu kaga degi jiray iyaduna way dejin jirtay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam walidaalik baa rasuulkoo ka hadlaya waxa uu leeyahay oo tilmaamaya makaanada iyo karaamada iyo sharafta ay leedahay khadiija bintu khuwaylid waxa uu leeyahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam aamanat bi xiina kafara bi annaas way aamintay markii ay dadka kale iga gaaloobeen wasadaqatnii xiina kadabanii annaas wayna i rumaysay markay dadku i beeniyeen wa asharakatnii fii maaliha xiina xaramanii annaas waxayna iga qeybgelisay xoolaheedii markay dadka kale iga xarimeen ay ii diideen warasaqanii allahu waladaha wa xarama walada gayriha wuxuuna allah igu irsaaqay awlaadeeda oo carruurta ay uu rasuulku u lahaa oo dhan marka laga reebo ibraahim oo wiilkaa yar oo ay dhashay maariya alqibdiya marka laga reebo inta kale waxaa u dhashay khadiijata alkubraa radia allahu canha wa ardaaha gabadhaasoo mansilo weyn iyo boos weyn diinta islaamka ku leh kana mid ah sayidaad nisaa-i alcaalamiin dumarka hogaamin doona maalinta qiyaame ama ahluljannada dumarka hogaamin doonta radia allahu canha wa ardaaha walidaalik ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu gu bushaareeyey shaqadii facneeda ee qabatay iyo gargaaridii ay u gargaartay rasuulka iyo diintiisa ayaa waxau allah ugu bushaareeyey jannada iyada oo nool walidaalik baa jibriil ayaa u yimi maalin maalmaha ka mida rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo waxau ku yidhi khadiija ayaa kuu soo geli doonta waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ayaa kusoo salaamaya subxaana allah rabbiga ayaa kusoo salaamaya oo waxaana lagugu bashaarinayaa guri ku yaala jannada oo ka samaysan lu-lu macdantaa lu-lu-a ah ka samaysan gurigaasna laa sokhaba fiihi walaa nasab iyadu mid ay iska leedaho gaar ay u leedahay weeye waa guri aanay cid kalala lahayn oo aan dhib lahayn oo yacni guryaha kale adduunka waxaa inta badan ka muuqata inay u baahan yihiin in laga shaqeeyo mar walba oo la hagaajiyo laakiin guri aan u baahnayn cid ka shaqaysa ayuu allah ugu bushaareeyay iyadoo nool markaase xikmadeedii iyo caqligeedii wanaagsanaa waxa ay tidhi may odhanin markuu ilaahay soo salaamay oo ku yidhi nabadgelyo korkaaga ha ahaato may odhanin ilaahayow adigana nabadgelyo korkaaga ha ahaatee waxay tidhi ilaahayow anta salaam adiga ayaaba ah nabadgelyo waminka salaam xaggaaga inay ka timaada nabadgelyadu wa calaa jibriil assalaam jibriil malakul jibriil oo u bushaaranayana waxay tidhi isagana nabadgelyo korkiisa ha ahaato dhacdadaasi markay a dhacday sanadkaas nebiga ilaahay wuxuu u bixiyaa caamul xusni ama sanadkii murugada maadaama ay badatay mushkiladihii ama ay mushkilado badan ay lasoo darseen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo adeerkii uu geeriyooday sidoo kalena uu dee xaaskiisii oo dadkaba ugu jeclaa iyaduna ay geeriyootay dhibtii wayse sii tartay markaa waktigaas rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo murugo badan ayaa soo korodhay dadkii gaaleed waxa ay ku dhiiradeen inay dhib u geystaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xataa iska dhaaf dadkii waaweynaa ama kuwii madaxda ka ahaa gaaleed gaaladii quraysheed ee xataa waxa ku dhiiradeen marka kan sufahadii quraysheed dadkii wax magaratada ahayd ee reer quraysheed carruurtii iyo haweenkii iyo dadkii jirana wax kasii hayan ayaa ku dhiiraday inay nebiga ilaahay waxyeeleeyaan oo ay caayaan oo aflagaado u geystaan ama ay dhagxaan la dhacaan ama ay dhibaato gacmeed iyo adin midba u geystaan subxaana allah nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam isagoo camuud iyo ciid iyo caro madaxa lagaga shubay ayuu soo noqon jiray markaasuu usoo geli jiray gurigiisa markaasaa mid ka mid ah gabdhihii uu dhalay ay iyadoo ooynaysa ay ka meydhi jirtay caradii iyo ciiddii ay kusoo daadiyeen dadka gaaleed ee sufahada ah markaasuu dhahayay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam laa tabkii ha ooyin fa ina allaha maanicu aabaak ilaahay baa ah ka ilaalinaya ama difaacaya aabbahaayo walidaalika buu wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam gaaladii quraysheed idhibba imaysan gaadhsiin ama waxaanka ahdoon karaahiyeysta imay gaadhsiinin ilaa uu dhintay abu aalib markuu abu aalib uu dhintay ayaa xataa sufahadii ay ku dhiiratay inay nebigi ilaahay waxyeeleeyaan dhibtaa faraha badan markii uu la kulmay rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam gaaladii waxay ku heshiiyeen inay moxamed ay ka saaraan magaalada maka nebigii ilaahayna dhibaato badan ayaa soo gaadhay isaga iyo saxaabadiisii sanadada xilligaas nebigu wuxuu guursaday gabadh kale markii ay dhimatay sawjadiisii khadiijata alkubraa radia allahu canha wuxuu guursaday gabadha sawda bintu zamaca radia allahu canha oo iyaduna ahayd saxaabiyad goor hore muslintay oo islaamtay oo ahayd dadkii hijrooday waxaana qabay ninka la dhaho sakran ibni camru oo isna saxaabi ahaa radia allahu canhu isna wuxuu islaamay xilli hore min asaabiqiina laweliin ka mid ahaa markaa waxay u hijroodeen labadooduba dhulka xabashida markii ay dhulka xabashida tageen ayuu geeriyooday saxaabigan sakran ibni camru markuu geeriyooday ee ay soo noqotay ayuu nebiga ilaahay soo doonay markaasuu guursaday sawda bintu zamaca waxayna ahayd gabadhii ugu horeysay ee uu nebigu guursaday geeridii khadiijo kadib markay dhibtii fara badatay ayaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu go-aansaday in uu u baxo khaariji maka macnaha magaalada maka dabadeeda ama magaalooyinka u dhow dhow markaa rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu u baxay daa'if bishii shawaal sanadkii tobnaad ee hijirada sanadkii tobnaad ee bicfada nebiga kadib ayaa rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu u baxay daa'if daa'ifna magaalada maka waxay ka fog tahay lixdan mayl ayaan odhan karnay lixdan mayl ayay ka fog tahay magaalada maka waa baxay isagoo oo lugeynaya waxaana la socday zayd ibnu xaarith oo ahaa mawlihiisii qabiil kasta oo markaa markuu waddada sii socdo uu sii maro rasuulka ilaahay wuxuu ugu yeedhiyey islaamka iyo dacwadda ayuu ugu yeedhiyey qof ka mid ahina ma uusan ajiibin dacwaddii oo cidna maysoon soo islaamin xilligaa markii uu tegay daa'if ayaa waxa uu eersaday saddex nin oo ka mid ahaa qabaa'ilkii deganaa ama qabiilkii deganaa daa'if oo ahaa qabiilka thaqiif saddex nin oo madaxdaas ka mid ahaa oo kale ahaa cabdiyaa leyli mascuud iyo xabiib oo saddex nino walaala ah ahaa oo uu dhalay camru ibnu cumayr athaqafi ninkaas uu dhalay ayuu nebigu eersaday oo u tegay waa la fadhiist oo waa ugu yeedhay allah subxaanahu watacaala iyo diintiisii inay u gargaaraan islaamka kadibna gaaladaasi waxay dhaheen kii koowaad baa wuxuu yidhi wallaahi ninka kani huwa yamradu thiyaaba alkacba wuxuu googoynayaa marada kacbada isagoo uga jeeda yacni diintii aan kasoo gaadhnay aabana aabayaashayo ayuu jarjarayaa kii labaadna isna umuusan naxariisane wuxuu yidhi ilaahay ma wuxuu waayey cidaan adiga ahayn subxaana allah kii saddexaadna wuxuu yihi wallaahi abidkaa kulama hadlaayo abidkaa kulama hadlaayo ayuu yidhi kii saddexdii ninba waa diideen oo waa ka fogaadeen diintii xaqa ahayd ee islaamka ahayd walciyaadu billaah deetana rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waa ka kacay majliskii iyo golihii uu fadhiyey oo waa iska tegay kadibna wuxuu u tegay reerkii ahlu daa'if daa'if dadkii deganaa ayuu u tego diinta ugu yeedhayay muddo toban cashaabuu halkaa joogay ashraaftii iyo dadkii sayidka ka ahaa magaaladaas waa u wada tegay dhammaantooda waa ugu yeedhay ilaa ay markii dambe dhaheen ka bax beledkayaga ukhruj min bilaadina ay ku dhaheen beledkayaga ka bax oo ay ku direenba sufahadii yacni dadkii aan waxba kala garanayn caruurtii iyo haweenkii iyo dadkii jirana ayaa lagu diray rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayagoo ku qaylinaya oo caynaya oo isu intay isu urursadeen laba saf samaystay oo dabadeedna dhagxaan la dhacaya oo shiidaya halkaa ku dhagxinaya rasuulka ilaahi ku tuuraya dhagxaan iyo hadallo xunxun oo qallafsan oo aflagaada ah ay ku tuurayaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa ay la dhaceen dhagxaantii lugihii rasuulka lugaha xagga hoose ay la dhaceen oo uu dhiig badan ka daatay oo xataa kabihiisii wuu dhiiggii qooyey oo uu wada dhiig noqday rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam zayd ibnu xaritha oo anidhi radia allahu canhu wuu la socday rasuulka oo mowlihiisi buu ahaana isna waa isaga dhigayay intuu karayay laakiin laba saf muxuu ka tari karayaa ilaa isagii xitaa la dakray oo madaxiisii dhiig badan uu ka daatay gaaladaas ama dadka sufahada ah ee magaalada daa'if kasoo eryaday rasuulkiiyo kasoo saaray kamaysan hadhin ilaa uu nebigi ilaahay eersaday oo uu tegay beer uu lahaa cutba iyo shayba labada nina walaala ah cutba cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica beertaa markuu soo gaadhay oo ma ku dhowaad saddex mayl kasoo kasoo sokaysa magaalada daa'if halkaa markuu maraya rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayuu beertaa galay markaasay iska tageen dadkii sufahada ahaa markay arkeen cutba iyo shayba dhibta faraha badan leh ee nebiga soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam ayay iyaguna u yaro naxariisteen rasuulku wuxuu iska fadhiistay geed hoostiibuu iska fadhiistay halkaasuu ku beriyay allah subxaanahu wa tacaala markaasuu ducada mashhuurka ah ee caanka ah ee aadka iyo aadka u caanka ah ee uu allah uu ku beriyay subxaanahu wa tacaala oo uu ku tilmaamayo qalbigiisa iyo dhibta iyo xusniga iyo murugada rasuulka ilaahay ka muuqata iyo dhibta badan ee uu la kulmay iyo sida uu uga xun yahay inaan cidba soo rumaynin ayuu allah ku beriyay ducadaasna waxay ahayd wuxuu yihi rasuulka ilaah isagoo ducaysanaya allahuma ilayka ashku dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaani cala annaas ya arxam araaximiin anta rabu lmustadcafiina waanta rabbii ila man takilunii ila baciidin yatajahamunii am ila caduwin mallaktahu amrii in lam yakun bika calaya gadb fala ubali walakin caafiyatuka hiya awsacu lii acuudu binuuri wajhika aladii ashraqat lahu اظulumaat وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله ducadan ayuu akhriyay rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam isagoo leh allahuma ilayka ashku dacfa quwati ilaahayow waxa aan u cabanayaa ama adiga ayaan kuu cabanayaa oo waxaan ka cabanayaa tamaryiradaeda awooddeeda tamaryiradeeda iyo qilata xiilatii xeeladaydu siday u yar tahay wa hawaani cala annaas iyo dadku sida ay ii liidayaan oo ay u yasayaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yaa arxama araaximiina ka u naxariista cida naxariisato ama ka ugu naxariista badan wax wax naxariistow anta rabu lmustadcafiina adigu waxaa tahay rabbiga dadka mustadcafiinta ah dadka tamarta yar leh rabbigood adiga weeye wa anta rabbii adiguna waxaa tahay eebbahaya rabbigay ilaa man takilunii yaad igu hallaynaysaa rabbiyow ilaa baciidin yatahajamunii ma cid shisheeye oo wejkoodu kuusku uu ka muuqdo cadho ayaad igu hallaynaysaa rabbiyow am ilaa caduwin mallaktahu amri mise cadow baad ii gacangelisay rabbiyow in lam yakun laka in lam yakun bika calaya gadabun falaa ubaalii haddii aanad adigu ii cadhaysnayn rabbiyow waxba ma aha yacnii dhibtaay soo gaadhay oo dhan wax halaaliyo waxay tahay male haddaanad adigu ii cadhaysnayn walaakin hasaate caafiyatuka hiya awsacu lii caafiyadda ama inaad iska kaga caafidid ayaa ii wanaagsan rabbiyo oo ii waasaca acuudu binuuri wajhika aladii ashraqat lahu adulumaat waxa aan rabbiyow ku magangelayaa wejigaaga nuurka wejigaaga kaas oo iftiimiya mugdiyaalka oo kaas nuurkaas oo ay ku hagaagtay ama salaxu calayhi amru dunya walaakhira ay ku hagaagtay arrinka adduunyo iyo aakhiraba ay ku hagaagtay rabbiyow waxaan ku magan gelayaa in aanay igu soo degin cadhadaadu an tanzila bi gadabuka inaanay igu soo degin cadhadaadu ayaan ka magan gelayaa aw yaxilla calaya sakhatuk ama cadhadaadu aanay igu soo degin waa isku macna labadaa ereyba laka alcutba waan ku raaligelinayaa rabbiyow xataa tardaa ilaa intaad raalli noqonaysid rabbiyo waan ku raaligelinayaa walaa xawla xeeladna ma jirto walaa quwata quwadna ma jirto ilaa bika ilaa bisababika adiga sababtaada mooyaane xeelad iyo awood aan leeyahayna ma jirto rabbiyow rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ducadan caanka ah ayuu ku ducaystay kadibna waxaa arkay sidaan soo sheegnay rabiica iyo shayba labadii nin markaas ayay u naxariisteen markaa wiil yar ayay u dareen oo nasraani ahay macnaha diinta nasraaniyadda haystay ee diinta kristanka oo la odhan jiray caddaas wiilkan ayay u geeyeen waxay ku dhaheen waxaad qaataa xidhimadan cinabka ah oo waxaad u geysaa ninka geedkaa fadhiya wiilkii waa soo qaaday rasuulka ilaahay buu hor keenay markuu nebigi ilaahay qaatay cuntadii ayuu wuxuu ku bilaabay bismi illaah magaca allah ayaan ku bilaabaya waanu cunay deetana caddaas baa wuxuu yidhi wiilkii yaraa loogu soo dhiibay cuntada hadalkan aad tidhi waa bismi illaahi markuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu yidhi hadalkan aad tidhi hadal beledkan aan joogno lagu dhaho maaha ama lama lama isticmaalo kelimadan markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam waa adigu beledkeebaad ka timi laakiinse diinteebaad haysataa marka wuxuu yihi anigu nasraani baan ahay diinta nasraanada ayaan haystaa waxaanan ka yimi ninawa beledka ninawa la dhaho rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ma beledka ninawa baad ka timi beledkii uu ka yimi alrajul saalix yunus ibna mata ninkii wanaagsanaa yunus ibna mata yunus ibna matana waa nebi yunus calayhi salaam nebi yunus magaaladiisiibaad ka timi buu ku yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waa caddaas baa wuxuu yidhi oo sidaad ku garatay yunus ibna mata markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam daaka akhii kaasi waa walaalkay kaana nebiyan waana nebiy wuxuu ahaa nebi aniguna waxaan ahay nebi dabadeetna wiilkii yaraa baa kusoo booday rasuulka ilaahay oo wuxuu wuxuu madaxa ayuu ka dhunkaday iyo lugaha iyo adimadaba labadii nin ee walaalaha ahaa waa cutba iyo shayba e ayaa waxay isku dhaheen wallaahi waa kaa wiilkii yaraa naga fasahaadiyey subxaana allah markuu caddaas soo noqday ayaa waxay ku dhaheen waar hoog kuu sugnaaye maxaa ninka kan muxuu kugu sabeeyey markaasuu wuxuu yihi wallaahi ninkan waxa weeye cid ka khayr badan ma jirto oo dhulka ma joogto ninkan halkan jooga wuxuu iga waramay arrin aanu garanayn nebi mooyaane arrin aanu cilmi aanay cid u lahayn ilaa nebiyun nebi mooyaane cid kale oo garan kartaa ma jirto markaa waxay ku dhaheen cutba iyo shayba intay xanaaqeen caddaasow ninkan iskaga bax diintaada ayaa ka fiican diintiisa subxaana allah nebigi ilaahi sala allahu calay wasalam marka beertaas wuu kasoo baxay oo waa soo noqday isagoo kusoo jihaysan magaalada maka wuu kasoo baxay beertii isagoo laakiin ay ka muuqato murugo badan qalbigiisuna uu qalbi dhacay dabadeedna markuu maraya qarni lmanaasil ayaa allah waxa uu soo diray malakul jibriil iyo malagii buuraha kuwaas allah subxaana wa tacaala ugu talagalay in wax allaaliyo wixii uu doono uu rasuulka ilaahay uu ka dalbado oo dabadeedna ama la-igtaasi ay diyaar u yihiin waxay doonaan marka xadiid uu imaamu bukhaari uu warinayo waxa uu leeyahay laga warinayo caaisha radi allahu canha ayaa waxay tidhi rasuulka ayaan waxaan weydiiyey maalinteebaa kuuku darnayd ma maalintii uxud ma maalin ka darnayd baa jirtay markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan kala kulmay qoomkaagii wax aan kala kulmay ayaan kala kulmay qoomkaagii wuxuu uga jeedaa yacni quraysh maadaama caaisha ee reer quraysheed ahayd qoomkaagii waxaan kala kulmay dhib badan ashaddu maa laqiitu minhum yowma alcaqaba buu yidhi ma waxay ahayd maalin aan la kulmay waxay maalintii yowma alcaqaba ayaa ahayd maalintii ugu dhibta badnayd markii aan naftayda u bandhigay reer bani cabdiyaaleed waa saddexdii nina walaalada ahaa ee joogay magaalada daa'if ee nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam soo diiday weeye marka wuxuu ihi way i diideen oo imay ajiibin kadibna waan kasoo baxay anigoo mahmuum ah oo macnaha fakaraya oo subxaan allah murugo badan ay ga muuqato ma aasan miyirsan buu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam markaan gaadhay qarni thacaalib waa qarni lmanaasil waa meeshii labada malag ugu yimaatay halkaa markaan malayay ayuun baan miyirsaday oon wax kala gartay buu yihi intii oo dhan murugo iyo dhibaata ayay haysatay buu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam wuxuu ihi markaasaan farafactu ra'sii madaxayga ayaan sare u qaaday fa idaa ana bisaxaabatin qad adallatnii mise waxaaba ii hadhaysay daruur ayaa aniga ii hadhaysay buu leeyahay rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam waan eegay buu yidhi mise waa malakul jibriil oo ii yeedhaya markaasuu wuxuu yidhi allah wuu maqlay hadalkii ay qoomkaagu dhaheen iyo siday kuusoo diideen waa u jeedaa waa ku maqlay waxaanu kuusoo diray malakul jibaal malaaig malagga buuraha ayuu kuu soo diray si aad u amartid wax allaale iyo waxaad rabtid si aad u amartid ayuu kuugu soo diray rasuulkii allah kuugu soo diray malagga kan markaasuu ii yeedhay buu yihi malakul jibaalkii yacni malaggii buuraha ayaa ii yeedhay oo i salaamay markaasuu ku yihi yaa moxamed moxamedow waxa fama dalika famaa shi'ta in shi'ta an atbiqa calayhim ilakhshabaynana la facaltu buu leey moxamedow waxaad doontid samee xataa haddaad rabtid inaan labada buurood ee akhshabaynka laba buurood oo magaalada maka ku yaala oo la odhan jiray abu la dhaho abuqabiis iyo qayqacaan labada buurood haddaad doonaysid in aan dam iskaga siiyo aan dusha ka saaro reer makaba dhibta badan ay ku geysteen aan halkaas iskaga saaro waan samayn buu yidhi malakii buuro markaasuu yihi rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam mayee saas ma ahee waxaan rajaynayaa inuu ilaahay kasoo saaro dhabarkooda dad ilaahay allah subxaanahu wa tacaala keligii caabuda oo aanu shariik yeelin jawaabtaas waxay ina tusinaysaa sida rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam shakhsiyaddiisu siday wanaagsanayd sida isagoo dhibta intaa leeg loo geystay oo magaaladii maka laga soo eriyay oo laga soo saaray meeshii uu eersaday daa'ifna sidaa loogu soo galay oo adeerkii uu geeriyooday xaaskiisii ay geeriyootay dhibaatadaasoo dhan loo geystay saxaabadiisii sidii la doonan laga yeelay ayuu haddana wuxuu ka subxaan allah wuu rajaynayaa inuu maalin maalmaha ka mid ah ay kasoo baxaan dadka gaaleed dhabarkooda dad ilaahay caabuda waxayna tusinaysaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sababta uu allah uga dhigay sayidu alawaliina waalaakhiriin rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markii malagaasi u yimi waa kala degay qalbigiisi waa degay wuxuu arkay in toddobada samadood dusheeda looga soo gurmaday oo gurmadkii uu soo gaadhay oo dhibtii haysatay oo allah u jeedo subxaanahu wa tacaala magaalada maka muu geli karaynin marka kan rasuulka ilahi sala allah alay slam wuxuu ku degay meesha la dhaho waadi nakhla halkaasuu degay halkaasna meel iska fiican bay aheedo deegaan fiican bay aheedo waxay lahayd meel yar oo daad yar daad mareen ah oo daadka uu maro oo wax kasoo baxbaxaan ayay ahayd halkaasuu iska deganaa dhowr casho rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam intuu halkaa deganaa ayaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxaa ku dhacay bushaarooyin fiicfiican ayaa rasuulka ilaahi soo gaadhay oo waxaa soo gaadhay nafar ka mida jin jimankii ayaa rumeeyey diinta islaamka subxaana allah haddii ay gaala diiday gaaladii bani aadamku ay ku diideen moxamedow waxaa ku rumaynaya iminka jiman ayaa ku rumaynaya subxaan allah walidalik baa allah waa kan kaga waramaya suurat laxqaaf iyo suurat ljin jimankii rumeeyey ama nafarkii ama kooxdii jinka ahayd ee rumaysay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam allah waa kan leh fi suurati alaxqaaf waida sarafna ilayka nafara min aljin وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وحولي هي waxaad xustaa markii aan kuu soo leexinay koox ka mid ah jinka oo yastamicuuna alqur'aana qur'aanka kariimka ah ayay dhegaysanayeen falamaa xadaruuhu markii ay yimaadeen goobtii ayaa qaaluu ansitu waxay dhaheen aamus dhegaysta bal qur-aankan waxa uu leeyay falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin markii ay dhammaysteen oo ay dhegaysteen qur-aankii kariimka ahaa ayay dib u noqdeen oo waxay dib ugu laabteen qowmkoodii ayagoo digaya subxaan allah markiiba qur-aankii way dhegaysteen markay qur-aankii dhegaysteen bay haddaba qowmkoodii ku noqdeen markaa waxay ku dhaheen qowmkoodii qaaluu yaa qowmanaa waa qoomkanagiyow inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa waxaan maqalnay kitaab kitaabkii qur-aanka ah bay uga jeedaani waxaan maqalnay qur-aankii kariimka ah oo la soo dejiyey nebi muuse kitaabkiisii towraad ka gadaal nebi muuse kadib lasoo dejiyey kaas oo musadiqan limaa bayna yaday rumaynaya wixii ka horreeyay kutubadii ka horreysay wixii ay akhrinayeen oo ahayd diinta tawxiidka rumaynaya yahdii ila alxaqi kuna hanuuninaya xaqa ku hanuuninaya wa ilaa ariiqi mustaqiim iyo ariiq toosanna dadka ku hanuuninaya ayaan maqalnay yaa qowmanaa dadka yagiyow qoomka yagiyow ajiibu daaciy allah waxaad ajiibtaan oo aada yeeshaan يبو ها الله يالا دعوده الله يدنك يري يالا أو رمية وآمنوا به الرمية حتى انت سميسان محادعي يغفر لكم من ذنوبكم وحو إدين دنب دافي الله سبحانه وتعالى دنب يدين أقشين بالي دين دنب دافي ونفر كجنك هبا قوم كودي وحي كليهن حتى إلهي رميسان دين التوحيد إلهي كليه شان وانا بعيدك لله شريك يلين eebba wuxuu idin dembi dhaafaya dembiyadiinna wayujiirukum min cadaabin aliim wuxuuna idinka korinayaa oo idinka badbaadinayaa cadaab aada u daran oo kulul ayuu idinka ayuu idinka badbaadinayaa buu le ay leeyihiin waman laa yujib kii aan diida ee aan yeelin ama dafira daaciy allahi yabooha allah cidda diidana falaysa bimucjizin fi lardi cidna ma ma icjaaz gelin yani cidna ma ma ma yaab gelinayo dhulka inta ku jirta cidna ma culaysinayo walaysa lahu min duunihi awliyaa alla sokodina awliye maleh ulaa'ika fii dalaalin mubiin allahna wuxuu leeyahay kuwaasi waxay ku sugan yihiin baadi cad ayay ku sugan yihiin fii suurati اljinnina waa kan allah kaga waramayo waa kan leba qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba waxaad dhahdaa nebiga allow waxaa laii waxyooday in ay i dhegaysteen nafar ka mida jin istamaca nafarun min aljin nafar ama koox ka mida jin ah in ay dhegaysteen qur'aanka kariimka ah faqaaluu waxay dhaheen inaa samicnaa qur'aanan cajaba waxaan maqalnay qur'aan cajab ah qur'aan cajiib ah ayaan maqalnay bay dhaheen yahdi ila rushdi fa aamanaa bih kaasoo ku hanuuninaya dadka hanuunka ku hanuuninaya fa aamanaa bihi waana rumaynay walan nushrika birabbina axadaa rabbigayana cidna kulama shariik yeelino cibaadadiisa oo cidna lama wehelinayno oo keligii ayaan caabidaynaa isaga oo aan wehel lahayn aayaadkan waxay ina tusinaysaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maadaama ay dhib soo gaadhay fara badan oo dadkii quraysheed ay diideen oo dadkii ahlu daa'if ay soo diideen reer bani thaqiif oo murugo badan ay ka muuqato rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayay bashaaradii koowaad ee ugu horreysay waxay noqotayba in koox dhan oo jin ahi ay rumayso rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kooxdii keligood ma aysan rumaynin ee markiiba dacwaddii ayay gaadhsiiyeen dadkii jimankii kale ee la joogay oo diintii islaamku waxaabay ku faaftay diintii tawxiidka islaamku waxay ku faaftay walaaladeenna kale muslimiintii jinka ah subxaan allah markii arrintaasi dhacday oo nebigu uu bushaaraystay sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu doonay inuu magaaladii maka ku noqdo laakiin dhib badan baa taagnayd oo dadka reer magaalada maka degan may ogolan inuu rasuulku dib u soo laabto markaas zayd ibnu xaritha oo mawlihiisii ahaa waan kasoo sheekaynay oo rasuulka maciisa ahay la joogay wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu doonay in uu galo magaalada maka waxaan ku idhi kayfa tadkhulu calayhim waqad akhrajuuk sidaad ugu gelaysaa rasuulka ilaahayow iyagoo ay kusooba saareenba wuxuu uga jeedaa quraysh wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yaa zayd ina allaha jaacil lima tara farjan wamakhraja saydow waa zayd ibnu xarita radi allahu canhu allah wuxuu u yeeli waxaad arkaysid soo ma aragtid inay dunidoo dhan ay adag tahay wuxuu haddana eebba ka yeeli meel makhraj ama meel ay ka baxaan fursad aan ku baxo ama aan ku galo meeshaas ayuu i yeeli allahna wa ina allaha naasiru diinihi wa mudhiru nabiyihi allahna waxa weeye ka u gargaaraya diintiisa muujinayana nebigiisa sala allahu calayhi wasalam marka iimaanka qotada dheerle ayuu rasuulku rumaysnaa sala allahu calayhi wasalam iyadoo arrimihii o dhan ay kusoo oodmeen haddana wuxuu rumaysnaa in uu gelayo oo allah uu ku kalsoon yahay oo uu tala saartay marka rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam markuu magaalada maka usoo dhowaa ayuu wuxuu dirsaday cid uu magangeliyo uu ku si uu magangeliyo uu helo cid yacni quraysh ka celisa oo ka dhowrta marka cid buu diray nin buu diray reer qabailka bani khusaaca ah ayuu wuxuu u diray ninka la odhan jiray akhnas ibnu shariiq si uu magangeliyo u weydiisto ninkaa markuu u tegay waxay dhaheen anigu wuxuu yihi ninkaasi akhnas wuxuu yihi anigu xaliif baanhay macnaa dad baan ka tirsanaya qabiil baan ka tirsanaya qabiilkaasna waxay dhahaan kama baxaayo anigu kuma magan gelinayo ayuu ka jeedaa haddana waxa lo wuxuu diray rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam suhayl ibni camruu ninkaasuu u diray suhaylna sidii oo kale u yidhi aniguna wuxuu leeyahay anigu reer bani kacab ayaan aniguna ka tirsan ahay kuna mana magangelinayo haddana mucim ibnu cadiy buu rasuulku diray mucim ibnu cadiy markii uu diray waa yeelay inuu rasuulka magangeliyo kadibna waa ogolaaday wuxuu hi nebigu magaalada makaha soo galo sala allahu alayhi wasalam wuxuuna hub ayuu uusoo hub usoo qaatay caruurtiisii iyo ubadkiisii buu wuxuu kusoo jeeni qaaray hubkii markaa la isticmaalaya seefihii iyo warmihii ayuu soo xidheen iyo fardahoodii waxayna yimaadeen beytkii xaraamka markaasuu quraysh oo joogta xaramkii ayuu u dhawaaqo wuxuu ku yihi aniga ayaa magan geliyay maxamed dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ayaa cid loo diray waa soo galay magaaladii markuu magaaladii soo galay isagoo uu la socday zayd ibna xaritha iyuu masjidkii xaraamka tegay halkaas ayuu ku tukaday rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay mucim ibnu cadiy wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya quraysh yaa macshara quraysh inii qad ajartu muxamadan aniga ayaa magangeliyey moxamed ee cidna yaanay ku xadgudbin markii hore nebi maxamed waxaa magangeliyey oo magangeliyadiisa ku joogay oo u gargaariyay adeerkii iminka yaa u gargaari iminka waxaa u gargaaray oo marka kan soo geliya waa mucim ibnu cadiy oo isaga iyo caruurtiisii oo seefa ku jani qaaran ayaa magaalada rukniga kacbada soo istaagay halkaasuu rasuulka ilaahi sala alla alay slam barka kacdood ku tukaday kadibna gurigiisii buu ku noqday abaalka wanaagsan ee ugu galay mucim ibnu cadiy nebiga ilaahi sala alla alay slm nebigu muu ilaawin oo maalintii beder waa ka xitaa wuxuu lahaa waynu inoo iman doontahay dadki markii lau saar dadkii lagu soo qaqabtay dagaalka beder markii dagaalkii dadkii lasoo qaqabtay ayuu wuxuu yihi haddii mucim ibnu cadiy uu noolaan lahaa oo igala hadli lahaa dadka kan waan uga tegi lahaa rasuulka oo xusaaya yacnii wanaaggii uu u galay mucim ibnu cadiy iyo sidii uu ugu gargaaray rasuulka sala allahu calayh wasalam abujahal waktiga ma abujahal markuu mucima uu uu magangeliyay abujahal oo meesha fadhiya wuxuu odhanay mucimow ninkan maadaa ma magangeliya mise waad raacsan taho adiguna muslim baad tahay oo muslim baad tahoo waad nala dagaalamaysaa caruurtana waxaad usoo diyaarisay dagaal markaasuu yihi may waa nabadgeliyey oo keliya kadibna abajahal wuxuu yihi haddaad nabadgelisay waan kuu dhaafayna moxamed sala allahu calayhi wasalam insha allahu tacaala intanan kusoo gebangebayn doonaa marxaladan intaan ku kulmi doonno mar kalena waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabilahi towfiiq